Magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbada Hoose ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen arday baratay culuumta shareecada Islaamka islamarkaana ka aflaxday Machadka Ibnu Maaliga. Munaasabada lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka Machadka, culimooyin, macalimiin, waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada. Sheekh Aadan Macalin maamulaha Machadka Ibnu Maalig ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ay barteen ardayda.
ma ahan arday oo keliyeeta oo waxaa weeyaane macad nidaamiya iska dhammaystay ardada idiin muuqata ee waxaa weeyaane waa dad culimaa oo maanta fanni kasta oo waxaa weeyaane looga baahdo daraasayn kara weeyaan ilay culumta ugu adadkayd oo carabiyaadka waxaa weeyaanay ay ugu horrayso iyo fiqigii iyo waxaa weeyaane kalaamkii eebbe subxaanahu wa tacaala iyo axaadiistii nebigeenna waxaa weeyaanay kuwo kuu daraasayn karaso oo meel kastoo looga baahato iyo baab kasta oo looga baahataba kuu bidhaamin kara oo kuu caddayn kara weeyaan Qaar ka mid ah marti-sharafta ee kasoo qayb gashay munaasabada ayaa dardaaran kala duwan u jeediyey ardayda loo qabtay munaasabada iyagoo kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada culuumta diiniga.
waxaan u hambalyeynayaa dhalinyartan ka qalin jebinaysa culumta islaamka qaybaheeda kala duwan hambalyaan leeyahay nagaadaana waalidiinta ee, ducaa iyo waxaa idin haynaa ee, inaad waxbarashada sii wadaan insha allah oo sheeqeena in ilaahay uu noo barakeeyo ee, ilmaheenana kuwo diinta anfaco ilahay inuu ka dhigo
Een, waad guulaysateen waxaan leenahay marka dadaalkiinaas iyo juhdiga aada soo bixiseen halkaa ha ku joojinina horay usii wada saaad ogtihiin cilmigu ma dhammaado ee, waxaa la rabaa mar walba oo qofka bini aadamka uu nool yahay inuu ka shaqeeyo sidii cilmiga uu u kororsan lahaa Ee, arrinka labaad ee isla ardayda aan u raacinaya waxaa weeye ee, maanta waxaa tihiin dad culimo ah runtii cilmi baad qaadeen oo mas-uuliyaddiisa aada la wareegteen cilmigaasi waxyaabaha idinku waajibay maanta waxaa ka mid a inaad dadka walaal walaalihiin ah ee culuumtan aan garanaynin inaad gaadhsiisaan Machadka Ibnu Maalig ayaa ka mid ah macaahidda ku yaala magaalada Kismaayo, kuwaasi oo lagu barto culuumta shareecada Islaamka islamarkaana ka qeyb qaata fidinta diinta Islaamka.